wasiirka wasaaradda maaliyadda ee somalilan sacad cali shire oo ka hadlay arrimaha ku aadan dakhliga ay ka helaan dowladda imaaraadka ah ee saldhigga ay ka siiyeen berbera ayaa waxa uu sheegay in saldhiggaasi aanay wax kiro ah ka siinin islamarkaana keliya ay ku bedesheen in loo dhiso garoon cusub iyo waddo isku xirta wajaale iyo berbera sidoo kalena wasiirka waxa uu tilmaamay in dekedda berbera ay uga kireeyeen shirkadda d b well sanad walba inay bixiso lacag dhan shan milyan oo dollarka maraykanka ah horta way way ku jirtaa sanadkan kuma jiraan waa shan milyan baynu ka qaadan sanad walba dekedda waxaynu ka qaadanaa kiro shan milyana sanadkan kuma jirto waa hareen u qaadan saasay sanadkan uga maqan laakiin lacag buu ku jiraa bayska isaga kama qaadano rent kiro kama qaadano kiro maadaamaynaan ka qaadanin kuma jiro kirooyinka bayska heshiiska aynu la gallay imaaraadka waxa weeye inay noo dhisaan waddo berbera ilaa wajaale iyo inay noo dhisaan airport ay noogu bedelayaan kaynu siinay kiraysagu male ka jawaaban ku idhaahdo intaas baana ku leeyahay marka caawa kuuma sheegi karo kuma karo intaa laakiin haddaad dhowr bilood ka bacdeed usoo celiso markaasaan kuu sheegi doonaa durba hadalkaasi waxaa ka hor yimid xisbiga wadani oo ka mid ah xisbiyada ka jira somalilan xogayaha xisbigaasi qadar xuseen cabdi oo isna hadlay waxa uu sheegay in wax laga xumaado ay tahay in saldhigga military ee dowladda imaaraadka laga siiyey magaalada berbera lagu bedasho oo keliya dhismaha hal wado iyo sidoo kale hal garoon diyaaradeed wuxuuna tusaale usoo qaatay dowladda jabuuti oo lacag malaayiin dollar ah sanad walba laga siiyo saldhigyada dalalka maraykanka jinaha iyo kuwa kaleba ay ku leeyihiin dalkaasi waxaana arrintan uu ku tilmaamay dhac weyn oo loo geystay somalilan anigu waxaan leeyahay hadday sii gooday laba arrimood oo caawa in laga sheegay labaduba waxaan isleeyahay ceeb ka weyn oo ummad ku dhacdaa ma jirto oo weliba wasiirku inoo sheegay ta koowaad wasiirkeennii dhaqaalaha horumarinta maaliyadda dowladda ku soo jiray tobankii sane ee ugu dambeeyey wax ku dhow sagaalkii sane ee ugu dambeeyey daynta laynagu leeyahay ma yaqaan taasi waa haddu sii go-an wadiya airboort baynu siisanay iyana waa haddu sii go-an jabuuti oo intan inoo jirta oo weliba strategically marka laga hadlayo tabarbari ay ka fiicantahay ka horeyso china sanadkii wuxuu siiyaa wax ka badan boqol milyan maraykankuna wuxuu siiyaa wax ka badan toddobaatan milyan oo doolar sir maaha marka hartu halkaa waynu ku dhacannay innagaa dhacan haddaynu shacabkii reer somalilandnay laakiin ciddayna dhacday ma cadda ma dowladdeenna ayna dhacday mise imaaraadka ayna dhacay laakiin waa dhacanna shacabka ku dhaqan deegaanada somalilan ayaa iyagu aragti ahaanba waxay kasoo horjeedaan intooda badan in shirkadda d b well ay dekedda berber maamusho iyo sidoo kale in imaaraadka saldhig military uu ka furto halkaasi maxamed awkar goobjoog f m